munaasabadan oo ka dhacday deegaanka cawsweyne ee walaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa beesha wacisle ku wareejisay shan iyo toban neef oo geel ah kuwaas oo ay ugu tala gashay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furimaha lagu horfadhiyo askarta shisheeye iyo kuwa xukuumadda xasan sheekh goobta lagu wareejinayay geela ayaa waxaa ku sugnaa nabadoonnada beesha mas-uuliyiin ka socotay walaayada iyo suldaan daawuud xasan oo ah naqiibka guud ee beesha wacisle ee abgaal ugu horreyn waxaa munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nabadoonnada wacisle kuwaasoo shan iyo tobanka neef ee geela ah ku wareejiyey suldaan daawuud xasan iyagoona sheegay inay ugu tala galeen ciidamada militariga mujaahidiinta ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka allaha nugu anfaco sadaqadaasi oo hawsha la keenay waxaa waaye waa wax muhiim aha iyo maaragta wixii u qaymo badnaay xoolaha ummaddu dhaqato waaye madax geel waaye mooraa laga soo baxshay maalaa laga soo baxshay marka ilaahay subxaana watacaala waxaan ka baryaynaa in ilaahi naga aqbalo alla subxaana watacaala ilaa waxa waa inamaa yataqabalullah min almuttaqiin waxa alla ka cabsi lagu keenay allaha nooga dhigo ee waxa la aqbalan allaha nooga dhigo waxaan ku wareeji doonaa kuley suldaanka suldaankuna hadda waa kuley mahaas wax dhiba ma jiraan insha allah allihii horeeyey oo dambay haaya allahaas ayaa mahad iskale mahad dibadeed munaasabadan aan taaganaha maantay oo ay taagan tahay beesha wacaysle ay taagan tahay waxay u soo xaadirtay shareecada islaamka inay garab istaagsan tahay oy garab istaagto naf iyo maalna ku bixiso waxaan leenahay marka gaalada allaha jabsho muslimkana kor allah ka dhigo inta koonkan joogtana allaha barakeeyo kuwii dhintana allah u naxariisto kuwa joogna allah mardhaariyo intaasaan leehay waxaana ku wareejihaynaa sheekh daa'uud angeela suldaanka wacaysle ayaan ku wareejihaynaa suldaan iga qaba geel garkiisa waa guddoomay sidoo kale waxaa isna munaasabadda kelimad ka soo jeediyey naqiibka beesha wacisle isagoona xoolaha geela ah ku wareejiyey mas-uul ka socday walaayada galgaduud waxa uuna dhanka kale suldaanka xusay macrakadii weyneed ee ka dhacday coysweyne iyo jabkii maalinkaas ay la kulmeen askarta dowladda federaalka waa magaaladii ilaahay ku afjaray cadowga ilaahay uu ku gebangebeeyey waa deegaankii cows weyne waxa waaye maantay heer wacaysile waa iskugu yimaadeen waxay iskugu yimaadeenna waxa waaye inay ilaahay kitaabkiisa ay ku bixiyaan naf iyo maal maalkiibaa meeshaan taagan naftina insha allahu waa iyaduna waa daba joogtaa intaanna maahayne marar badanay jirtay oo cows weynahan makaankan haddaan joogno wax badan baan ku bixinnay galcad waa ku bixinnay meelo kale waa ku bixinnay haddaanna weli waan sidiyaan u taaganna ilaahayna waana guuleeyey cadowgeyna ilaahay waa naga jebiyey waxaanu mahad celinaa ilaahaygii suurto geliyey maantay sidaad og tihiinba cadowgisa uu soo gaabaynayo cows weyne noogu yimaaday ilaahayna waa jebiyey maantana meeshii uu ka yimiday uu ka soo duulay saddex sano ka hor meelka xaggaysa u jooga oo la qabsada ilaah ayaa mahad iskale ilaah ayaa mahad iskale wacislow xoolaha aad keenteen geelaan ugu horreeyo iyo naftaba aad ballan qaadeen waan idinka guddoomay waxaanan ku wareeji doonaa insha allahu mas-uul ay soo dirsatay wilaayada gobolku ay soo dirsatay asaguna kuleyta meelihii ay mudnaaday oo loogu talagalayo oo sii gaarsii doonaa beelaha soomaaliyeed ee degawalayaadka islaamiga ah ayaa door weyn ka qaadanaya jihaadka ka socda bariga afrika ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kula jirto ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye ee duulaanka gardarrada ah ku jooga dalkan muslimka ah ee soomaaliya